salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsadayaal amiin fadhin ah ka dhabada barnaamijka kulanku warsan amiin walba saacadoon haato isinku dhugunsadasan idaacadda raadiyaha warsan magaalada tambaydhaba madala kuraaga miinamaada jamaadiyata sabtiga galaasa khiyaarta sharafta leh ha ka dhabada mar keliya barnaamijkii kulankii warsan kale dhugunsadayaal hamiinamo falan waa hamiinamo hadda u taariikhday ka beeganta labaatan iyo sideeda bilo toddobaad ee luuliyo sannada lamada konton iyo toddobada qodobada barnaamijka kulanku warsan oo kaga dheegi doontaan haddii ilaahay wado la wisraale ka nagad waliba ku mid ahaa
ilaahay adinka mahadinaka shukriyan mahadnanaga adii leeda ilaahay anka mahadinaka mud mahadnanaga adoonkaana adii leeda ilaahu ciyaalkan oo intaasan an aragna oo qaar ma jira ahaan lahayna ay dooba an lahayna ehlan an lahayna yaa jara ilaahay adii mahadaas leh ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan oo cali kheyre oo geega booqasho usoo kormeerka seer meeliyoo ka jiraan awlaadii halay lah kadeji garoonka diyaarada ee gudaha magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya hanase iyo qaar ka mida waalidiinta iyo arageen waana iyo ku hadaleen sidii oon argaayeenna xorriyadda reedion helena kudi sanado kureeda sanado badan iyo ka hirnaayeen dalkaasi ethoobiya barnaamijka kulanka warsan iyo dhugunsadayaal oonamaadun haddii ilaahay waddo la usraale ka nagdaasiin gudbi doona saasaatoo dhugunsadayaal barnaamijka kulanka warsan oo ku waliba ka dheegi doontana tomay todoba tomidli tomay shan asha jiraan tomay todoba tomidli tomay shan kadida qofka daas yareyn yaalka marka dhibaatooyin badan markii meelaha ka arkayn gaha baadlan ilmada xooga dalka soomaaliyeed iyo kuwa koonfur galbeed oo deegaanka guud buuri ka tartan iyo maamul jo xiriir badan marka dhisanayeen kadib iyo kooyan deegaanka kooyan
gudoomiyaha deegaanka goofgaduud ee gobolka baay oo sheegay inti markaa dhalinyaro ku tirsan xarakada al-shabaab yohanis dhiibaan dhinig iyo dowladda soomaaliya oo lagu wareejiyey maamulka koonfur galbeed soomaaliya barnaamijkiyay waraysiuna arrintaasi ku lugaalan gudoomiyaha deegaanka goofgaduud bure ee gobolka baay hasiinku gudbi doonaa haddii laa wado la usuro alle ka nagda qaabkii markaa ayoon ka suura galay hanis dhiibooga dhallinyaradaasay ku tirsanaagtay xarakada al-shabaab saasaatoo dhugunsadayaal barnaamijka kulanka warsan oo ka waliba ka dheegi doontana haddii ilaahay wado la usuro alle ka nagada
saamayn ku keenay oo manaha dadkii riigii shaqaynayay magaalada hal riig bayna eeday riigii diiladii diinimada dhulka ku jirtay baa la kala jaray oo la kala gooyey mana garanayo markaa uun qiyaas ahaan laakiin waxaan dareemayaa infectionka halkaa ka kacay in ay sabab u tahay manaha in diilada diinnimada dhulka ku jirta la kala jaro
waa halkii ceelka yaale degmada ceel berde ee gobolka bakool oo markaa lah kuwariyaa inta diinimadii ama guud ahaanba ceelkaasi la burburiyey kureeda dadka ceelkaas bii ka dhaamsadaa iyo iska galena maamulka degmada ceelberte oo markaa iyona arrintaasi la hadan ku hadalna waraysiyaasiin ku hayna arrintaasi keedana barnaamijkantoona ku guda jirna yahaasiin gudbi doona saasaatoo dhugunsadayaal barnaamijka waliba ka dheegi doontana shirlan ku hadalaahi arrimaha abaaro iyo sidoo kale masiibooyinka kana nagdi gudaha dalka soomaaliya iyo abaaro khilaafaadka ku dhex dhalado bulshada dhatiyo oo geega wasaaradda dastuurka iyo arrimaha dib u heshiisiinta kunqobati guda magaalada tambaydhabo xarunta gobolka bayn iyo barnaamijkaasiin gudbi doona haddii ilaahay wadala wasaraale ka nagada saasaatoo dhugunsadayaal barnaamijka kulanka warsan waliba ka dheegi doontana dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan laamo amniga dowladda soomaaliya iyo waliba amaro adag hadul dhigtay iyo ganacsatada soomaaliyeed ee ku eedana biyowka canshuuraha iyo sidoo kale iyo siyaan beesada iyo unku weeraan xarakada al-shabaab sakawaadka taasi oo dowladda soomaaliya sheegtay cidii laka arag awaamiir adag iyo ku saartay barnaamijka yaasiin gudbi doona taliyaasha laamo amniga dowladda soomaaliya iyo wasiirka amniga dowladda federaalka soomaaliya oo ku hadali doonaan barnaamijka yaasiin gudbi doona saasaatoo dhugunsadayaal barnaamijka kulanku warsan waliba ka dheegi doontana haddii ilaahay wadala uuso raalle ka nagadantoona ku guda jirna xaaladihi kadu dambeeyey deegaanada xaraaleh iyo deegaanada kale shabeellada dhexe ee ku tirsan iyona lagu dagaalamaayey iyo dhugunsadayaal barnaamijkii asiin gudbi doona barnaamijka oo ku waliba siin saaray anohay cabdiqaadir maxamed nuur warcade isla markaana intasiin kula daray si ay ka dhabaado mar kale iyo barnaamijkii kulanku warsan وحقاقة لقون سيدي على قضابة فرابضان وحيسي لياه نهندر إيران يوكومة محابيستي دولة الصومالية لكو ريجية iyo dhalinyaro ku tirsan al-shabaab yohanis ka dhiiban dhinaca dowladda soomaaliya wasaaradda amniga la kuwareejiye balse wasaaradda dastuurka iyo arrimaha dib u heshiisiinta maamulka koonfur galbeed soomaaliya geega kolon markaa ah iyo ku qayb galan qaybo shargadisan bulshada iyo hay-adaha ka howlgalo gudaha magaalada tambadhaba xarunta gobolka baay iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo ku qayb galan kulankaasi ee ujeedadiisa ahayd cabaaro ku dhiw dalka soomaaliya ha ka nagdo waxyaabaha nuglaaya shacabka koonfur galbeed soomaaliya inta badan iyo abaaraho madidhian ku bacda khilaafaadka iyo bulshada dagaalada ku dhex dhalado sababo waxyaabaha sababo iyo sida lankubaha kora wasiirka dastuurka iyo arrimaha dib uheshiisiinta maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo munaasabada ku qaybgalaya sharaxii muhiimada shirkaasi oo lamada maalmood socdo doona lagu garfayi doona
waxaan marka koowaad soo dhaweynayaa kursamaha madaxweynaha ahna wasiirka beeraha iyo waraabka ee maamul goboleedka ama dowlad goboleedka koonfur galbeed maxamed xasan kabir wasiirada xildhibaanada ergada ka socoto federaalka waxaa ka socda guddiga kahortagga masiibooyinka ayaa nala jooga waxaan salaamayaa dhammaan wakiilada ka socda hay-adaha samafalka ee runtii dagaal weyn u galay sida loo kaalmay lahay dadkii kusoo barakacay abaaruhu ay soo barakacsheen waxaan salaamayaa culamaaudiinka odayaasha dhaqanka horjoogayaasha iyo hawen haweenka gabdhaha dhallinyarada beesha anigu marka kastaba waxaan wadaa beelaha laga tira badan yahay shirarkayga waa ku jira waa ishuu cusub saan u malaynaya wax kalena ma ahane soomaalida isreeriixiya maarata haduu meel maarata loo reex marka soo dhawaada shirkan wuxuu ku saabsan yahay sida ay isku saameeyaan abaaraha iyo colaada abaaraha iyo khilaafaadka meelaha iska saameeyaan waxaan ugu talagalnay inaan ka hadalno dhowr arrimood oo saameynaya nolosha dadka ay abaaruhu dhibaatooyinka u geysteen arrimahaas aan ka hadlaynana dowladda wasiirro ka socdo iyo inta dowladda federaalka ka socota way ka hadlayaan laakiin hadalka badankiisa waxaan rabnaa inaan siino shacabka dadka meeshaan isugu yimid bulshada rayidka ah ee ka kala socdo waa ka socdaan dadkan dad kamid ah dadka ku jiro i d p service xerooyinka ku jira ayaa ka socda meeshaan ku jiro waxaan isugu nimid inaan xal isla raadino in xal la isla raadsho ayaan isugu nimid isuma imaanin in inta khudbad laydin jeedsho dhegaysataan iska baxdaan xalka keenistiisa waxbaad ku leedihiin weli qayb weyn ayaad ku leedihiin sidoo kale waxaa qayb weyn ku leh hay-adaha idinla shaqeeyo dowladdana la shaqeeyo qayb weyn ku leeyahay marka waa waa waa forum wada hadal ah waan wada hadlaynaa waxaan idinka codsanayaa marka dhammaan intiina joogto qof laga baqaaya ma jirto ilaah baa laga cabsanayaa qof hadal ka baqdaysan jirin qof wanaag maaragta rabto ajir bay keenaysaa inaad ra'yigiina cabirtin si xornimo leh geesinimo leh waayo dibhishisiin fiican ma dhacayso haddii aan dadku hadli karin aysan xorriyadaysa waxaan rabnaa xorriyadda iyo xuquuqda dadku leeyihiin in la ilaasho dowladda kow mas-uulkaa ilaysku shacabka mas-uulkaa dadku inay nabad ku wada noolaadaan aadan ah dalka danwa marka hadalka badankiisa wuxuu soo aadi doonaa dhinacan laakiin waxaan siinaynaa marka ku horeyso muxuu inta kaleo nolola dowladda kamid ah oo nin walba qeybtu kasoo gelaya uu hadli doono intaa intaysan bixin ka hor marka waxaan rabaa halkaan isbarasho inay ka dhacdo marka koowaad waxaan rabaa hay-adaha qof walba hay-ada kamid ay soo istaagto magaceeda iyo hadda ay sheegto intaasaan ka codsanayaa si aan loogu qadamin shacabka caaliga loogu qadamin inay soo istaagto ay tiraan hebel hebel ama hebel hebel ah, ninka ugu horeeya soo kacsayo waa mas-alo maasa
kaas weli bahayay wasiirka dastuurka iyo arrimaha dib u heshiisiinta dowladda koonfurta bee soomaaliya abdulqaadir nuur calaale oo aan sharaxayay bulshada muhiimadda shirkaasi oo maalinta beriil ah gebagabay doono kulan kolibaa su-aale laku weydiiyay adoo ka horgalo guda magaalada tambaydhaba ee xarunta gobolka baay waxyaabaha markaasi bulshada aan qobolan dhinaca arrimaha samafalka iyo dhibaatooyinka abaaro ku jiran dalka soomaaliya qaybta muqdil ayay ku qaadeen laakiin weliba hay-adahaasay su-aalo inta badan la weydiiyey hayhano marka ay uun kugu jawaabno ka shibcireen waliba kulanka hayko markaa xiise leh islamarkaana bulshada iyo mas-uuliyiinta isku xog wareysadaan sida dhibaatooyinka iyo abaaro inta badan unugul koonfur galbeed somalilan ku bahan lahay
allah joodaryaalkii aan markasta ka hilimoodayo daris dhanlahagadi markasta baan hilimo ka aragayalbaga e ogaaytay maykiinka
weliba warkalaha ku hilmaamaydaan ma ayin haraantareebkinimay
balanin dhalatay barwaaqinin quguti horumarkii lambaahanaaya baydhabo janaahaneenka bilaawadi warshid bileerano isbuunyada suubiyaasa baydhabo naneenka suubi isbuunyaal bariimee haanibu buusdaayan hayna hoobaada ka bariga labedinka gaboojiyaayan barkagnahaad adanin fadaan burudow hardhaan adi arooska bilaasli biyahaye bariigalfayle hooba ada fadaasa isbuunyada baay iyo bakool baraakada ahay kiindhikoy hooba kalena baalaa ay lakoy warshada isbuunyada baayo bokool joodaryaalkii hasaarase waliba ku mid aha baay star hakaba iyo weliba fadhi carbeed
waa xigaaga barnaamijka kulanka warsan iyo dhegumsida ay tana khiyaarta sharafta leh deegaanka goobgaduud bure ee gobolka baay wararka ku hoyay sheegaan inta maamulka deegaankaas iyo ciidanka taliska xooga dalka soomaaliyeed qaybtay oo kale in deegaankaasi ayan soo horgalay iyo markaa nin u badanna dhalinyaro ku tirsanaatay xarakada al-shabaab oo diras afar qof markaasi ku tirsanaayeenna xarakada al-shabaab iyo dhinaca dowladda hanas dhiibeen haddaba sida markaa suura galay welibaana taleefonka ku wareysanay gudoomiyaha deegaanka goobgaduud bure ee gobolka baay oo markaasi arintaas oosaan xiriiray idaacadda raadiyaha warsan sheekadan iyada dhex martay
maxaa been nin gudoomiyaha adiido cali sheeri gada gudoomiyaha gobod gure gada deegaanka armooja information inta badan ku biir boodo badan deen kusi kasi marka haddii waxyaabaha ku muhiimsan ada fadaarta shacabka koonfur galbeed ee koodhuhu sidaay meeta deegaanka ku cusboonaaday deegaanka guud guud ee gobolka laalaasay dhibaatay makajara ayadiyadan faydhay habenadan dalbamay iyadan korayaa ka siyaadeeyay nimanka nabadiidka al-shabaab banta doorku fooda iska dhiibeen dadee ee deegaankaas halis dhiibeen ayadiyada ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ee koobka warka bel deegaanka rogaan ayaa la dhiibeen dadee kasi marka meeqay tirada is dhiibtay hadda aysan gacanta ka haytaan afar wen iyo afar didiyaala iyo hal qof odaya dadee marka intay ku kooyeen mardi hore marka hormay kooyana iyaalka horta may ahayna iyaalkii omaan sagaal bilood siyed bilood kahor waalidiintii lakuhogay lakuwedi lakasabay hantiyo aran waalidiintan ku dhaadhaasiyaan uladio lasin bareeran markii dambana gadeegsaan hantiyo qallaasooyin badan iyo argagixisooyinka gaabkan gadeegsaan iyaalka maskaadka bedelaan barsama noocaas gadeegsaan kase kasi marka weli sharaxaasi qaabka sadiidaasay owlaad adeebta iyo lankaanka ugu tirsanaayay xarakada al-shabaab sidasiin ku suura galay qaabka markaa iyo unkooyan deegaankaas bal bulshada la wadaagba niyo xiriir badan xiriir badan ana samayna contact badan ana samayna xiriir badan markii la samayna kadib siimaan yaalkas noolal iyo daabeshin jose meelii ku noolaan dhibaatooyinka qabaan qaabkii u noolaan warkii ogaani dagaag badan la samayna yaalkii meeska deena bilisoo ramadaan ayaa faseen dagaal bilooda meeli kahaayen oo sii jareen nolol xumo iyo dhibaatooyin badan iyo waalidiintii gabadha maraagiiho waxyaaba badan an sheeganoo deegaankiio ha ku jiidan maana teleefonada ku qaadano hadalsi waayno macrifadii hadiijo waadiijo heejiisha gooyan markaasi dib markuun ciyaalkii iska dayan markuun intii dhowr jeer habahadsadaan yaadka de markii bini ramadan soonkii wal aaman waayano raashin waayan aman sheelane markuun buuliyaalkii deegnada ka jeeday kasi marka wali faday markaas markaas kadib markaas kadib ciyaalkii markii bela sheenay yamaadka deena bela soo furma kala deeri yaatana ka dabagaran ciyaalkii inta naga anfadan ciyaalkii markuu ha ka baadsadeen harooran dowladaan kuwayan kasi marka wali faday deegaankii mardi horaan iyo ku noolayeen deegaankii lakahaay olaadaam iyo haddaha ku tabeen ee marka ay ku sugnaayeen maga deemoli iyo deegaanka gurguduud inas jareen kilomitir ahaan iyo deegaanka magaashe iyagoo meydhiyo ku sugnaayeen meedhiyadan dhaartamil labaatan jiro kore ayaa lakahaay ciyaalka markii waa baxsadan deegaanka goodgood buulina waxa jemil leerow maana oon shante leerow ilaa warguduud tuulay leerow dhawaaxgaasa deegan jiro ciyaalka meela kooyan ilaa toddoba kilomitir sideed kilomitiraan jiraan gurgudud marka hore laakiin mayla kahaay oo laga baraay oo iyo kahayana meelduure oo kae maana dhawaatan jiro korkegase kaasi marka awlaada sadiida dhalinyarada ee adqoob la qowday hadda hanis dhiibeen ee dhinaca dawladda meeqa sana jiran da-diyo meeqa sana leo toman iyo todoba tomidli toman iyo shan asha jiraan toman iyo todoba tomidli toman iyo shan sidida qofka daasereeg yaalka marka dhibaatooyin badan markii meelaha ka argan baasidan gelmada xooga dalka soomaaliya iyo kuwa koonfurbeed oo deegaanka guud buri ka tirsan iyo maamul jo xiriir badan marka dhisamayan kadib biyaa ku hoyan deegaanka ku hoyan dibkiiyona la samayna amni jo badbaadini ilaa dhowr habeen meel ka hayni oona xortiyo wareys iyo xaskalasan ka soo baxan badbaadina oo ka jadaala yacni kan noo roor holiyo ka jarno dhagaajib ka jarni yacni kan marka sidii qasurtiga u haysatay baasidan markii dambe aanigtaa gudbin aanig hantabaanaa gudbinay ismada xogda soomaaliya ee dalka furka badan kureejin wasaaradda maleeshiyada dhaqaalaha kureejin xarunta dhaqaalaha qaranka kasi marka een yaalka ma isin sheegeen markii gacanta ka dhigteen ee waxyaaba isin su'aalo weydiideen wala isin sheegeen ka kasabay ini wax ku baan dhinig al-shabaab meed akmiintan sheegan antan oo xumooyin badan bay ka hayti oo la areeriyay la dhibaatay habeen maalmaana la baxdilaay oo la eraay maana la dagaalamaatan gaalada la dagaalamaatan iyo waxyaaba hadda ka sheekoyay iyaalka la baxdilay iyona eraay maana ona gaala baynama koshiinin waalidiintan iyo idoogana fadaan leyn saa daraasiya ulaasada ka saaray maskaxdii la bedelo la dhibaatay iyaalkii markuu qaabkatan iyo sheekoy iyaal badan meeli la kahayo oon baahan gargaariyo oona gacmo badan timafadi idaal badan garanayo insha allahu bila tiga badbaadina marka lanki kalad afraad oo ad in sheegtay iyaalka say nahlaqobateen may hayusani
saboro galare al-shabaab haysta odaya maana sida deegaanka koonfurd buliyo zon maana nawaaxa geer guuriyay dhaqaalaha inta maaliyadan ka baxsan al-shabaab ilaa dhowr bilood jimilada jarin dagaajeeda soconay information badan qoonay simaan aan iska dhiibo maanta dadka baadida walaalay seel iyo maana hoola saarayna dhibaatayna halkii dowladda gaamafada meeqa sana jar lankan hadda sheegtay meelaan qontanjare waay qontanjare qontanjare qorigeestaaba maanta aka forisida qorigeestaaba aka forisida qorigaas maanta marka hore dad qabiil oo ciyaala kuhadjadiyo maanta idioseeri ashabaabnimo hedaysiday kuhadjadi gurigaas in gacanta kahay gurigii dad oo ciyaala oo qoongee leh hasina nangamadiidka shabaabay kamid ahay gurigina maanta sadaraatay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed maanta dowladweyne koonfurka beeda gacanti oo kale dadkii maanta oo qorig lahayo maana oo cabashooyin joon jeedahan hadda gurigaa bali lahayni walna hajeli isoo maana rooga deegan badan maana al-shabaab roogansani gurigan ana siya makarada madagin la guweynare daraadana ni hajedeena kaze marka lankaagu si has dhiibay oo hasiin la xiriiray mise howlgal isin suu badaan qabateen maani oo dhowr jeer dhowr jeeraan weeraray deegaanka lumideogina waa xagaas kuleyso badan dareen markuu miiriso ka baxsado iyo la soomay koray markan koray howlgalkii dhowr howlgal laga sameeya lumideog hal qof laa kugu dili al-shabaab nimankan laa ka daaway mar saddexaad ma marna maadmana garasooyin oo dheeromaan iyo wajariyo duguurta iyo rabaagaa ka daaway ama otogila ku qofsani deegankii on suurti kala waaytay disman maro mise kasoodo mise weli badan ku qobsada dhaqaali kaaruuriya suurti kala waaytay saadaraadiya markuu may doorbideen t s d b dowladda xoogga dalka soomaaliya ano hariiran sameeya unin fuudaya deegaanka maamulka iyo
okay marka gudoomiye madaxda ama mas-uuliyiinta maamulada deegaanada in badan dhalinyaro in badan laku tuumooni al-shabaab ku tirsan laaskuu qabdo gudoomiye sidow hubtana dadkiisin haddaha qabateen inay al-shabaab haayeen oo yohanis dhiiman dhinaca dowladda xaqiiqa badan hayn dadka dadka soo waay dadka deegaanka deegan maarna ilmaha deegaankaasa ku jeeday dad waalidiintii markii nacbahooda ciyaarka kooyeen waalidiintii al-shabaab yidhin walidkiina diidoono maanta labaatan jar korkoe ilaa labatoodaakaasi habi dhexbahoo doonana kasana kukumid iyaaki sheena sidaasana kuqaadkase waan koley jilin qaybta xooga dalka soomaaliya qaybta qaybta lixaad iyo daltagaas libiga gobolka baari xiriirkaas markiina geebaas marna dhaana amnigi markina shaalka dibiyo wareejaayan
marka maamul ahaan ma isinkiga dhiganta tallaabadan geega isinka dhagaagteen maanka baagan maanka baagan dhalinyarada dhalinyarta al-shabaab oo aan la garanin xanka ilada maanta sida xooga ilmada maanta sharaftulle maanta ilmada xoogda soomaaliyeed dowladnimada koonfur galbeed ilmada xina koonfur galbeed ka baagi imanka dhalinyarada qaacidada mida imanka wadiidka ooba baahan maanta dib lahaba waay kaa furo naafada waayo oo maanta ciddal joonko noo dhacdo waayo mid amniina dhisheen balanta dowladda federaalka koonfur galbeed
gudoomiyaha deegaanka goofgaduuda sidoo cali sheebe iyo kaasi hayn warma idaacadda raadi ah warsan ee magaalada maydhabo isoo ku hadalayo dhalinyaro ku tirsan harakada al-shabaab iyo halis dhiibtay dhinaca dowladda soomaaliya weli barnaamijka kulanka warsan ayaa ku guda jirna akyaray
new iduminka wargab idoonteeda sifaday alaab ismiha maras weydiisiday ahirtoy maay bakaarka qalabka dhismeeda almuwiro maarnamey oo baydhowa baydhabakiyaala antaa ijeegu habaabaanikijeeyin maay maytubelu maargayso oo magaajiga qoran gudaha almuwira haa gudaha galaan haba maarigaaso walaagi alaabhaay adduunki haalintan maskasheenay adiina wadhilaayntaha mara qalabdhismuku doonada halasayti bakuwe agluwa hadaa edebni doorku doora istibaarnu walyara ukummadu fuuluwa halmuwiila
warsan idaacadda raadiyaha warsan sideesdeed dhibic lama megahartisian oo kula sootan akhyaartay sharafta le mar kale wali hawdaskin kulana ahmiyo faylan godobka kale higa barnaamijka kulanka waliba iseeyaan sida wararkan iyo barnaamijtaana ku dhegeysanba ama soomaaliya waqtigan la roog walibaan ka xisi badan wararkan kuwii ah maxaabiistii dowladda soomaaliya galanteela ah ku wareejiyay oo tiradii deerasa boqol toban iyo afar oo maxaabiis ee ka hirnayay muddo sanado badan dalkaasi ethoobiya meelo shalgadaysan gudaha dalka soomaaliya dadkaasi lagu qowday maxaabiista dadkaas waliban iska jiran ahaanoo todoba sano markaa ayuu xabsada ka jiran shan sano afar sano qaarsho ku xukumanayeen muddo labaatan sano dhalinyaro fara badan oo dowladda ethoobiya ay markaasi ka aruuriday xabsida kaala gudaha dalkaasi iyadoona xushid mudanta dhalinyaro fara badan iyo ku jiraan haddaba geega ra-iisul wasaare xasan cali kheyre iyo qaar ku mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda soomaaliya iyo weliba iyo korneerka seenan isla markaana xoolo iyo raashin bay u jeeyeen maxaabiistaas oo markaa meel wasaaradda amniga markii hore ballan diyaariyey ka jiran xaaladiyo caafimaad iyo nololyo bolloka haayo intii markaasi ka kabsadaan dhibaatooyinka markaa intiiba xabsiyada ka jiran ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa mid mid markaa gacan qaaday maxaabiistaas usoo la sheekay sidii xaaladii haddaba maxaabiist iyo waalidiinta meelisay kooti daran sheegay guud ahaan walibaan iska jirana sida tan
diyaaradda ha dhacdo ha diyaaradda ha dhacdo qaranka ha istaago qaranka ha istaago soomaali ha midowdo soomaali ha midowdo cadowga ha jabo cadowga ha jabo
هي تلي في عندي هي نعم نوضة هي ماذا حرندنا أفر سنة يكون عرنا يلا يغب مقال جبوتي يو يوتوب يمال بقى سالي يغب حتى هي هو اللي يراد هي حتى أبقى سالي يغب تاريس ani yar kala wada labana haye mal wax kuma marka wala kuma magaasan oo tan isha haddaanad qaran lahayn cid ku kufaalo qaadaysaa ma jirto anigu waxaan u dhashay gobollada waqooyi gaar ahaan gobolka awdal suldaan aan naga daba iban ma jiro qabiil aan naga daba iban ma jiro xataa maamul wasiirra sheeganaya waqooyiga ka yimid baa naga daba iban in lana tuso waa lanoo diiday maalinkii lanoo sheegay inuu safiirka soomaaliya etoobiya u joogaa noo imanayana waa lana beelasheeyey waxaa lanagu bilaabay in lana yidhaa dhar fiican labista safiir baa imanaya soomaaliya idin imanaysa ma garanaysa oo lana tixgeliyo dad waxaan noqonnay muddo afar iyo labaatan saacadood qaran leh marka qarannimadii maanta waanu dareennay magacay waa maxamed abdisaaq muuse gobolkaygu waa awdal degmadeedu waa boorama aniga waxaa laga qabtay xuduuddaa laga qabtay annaguna tahriib u socda kadibna markaas shan iyo toban jir baan ahaa kadibna waa la xidhay etoobiyaa laygu xidhay si fiican bay la dhaqantay ya kadibna safiirkayga ilaahay keenay safiirkaygaa markii dambe keenay ra-iisul wasaarena aad baan u mahadcelinayaa abgaan soomaaliyeed baa wuxuu yidhi dugsi male qabyaaladii waxay dumise mooyaane anigu baa dinqanaya dheguhu uma duleelaane bal inaan dareen qaba aqliga doonay lagasaarka waa kuwo aan lahayn dux iyo iimaane الحمد لله إلهي أديك كم هذين لك شكرا ما حد نلاقى أدي لا إلهي كم هذين لك موت ما حد نلاقى دون كان أدي لا إلهي عيال كان أو أنت سن أرجع أو قار ما جرى هان لهين أي أو بق لهين إله هان لهين يا جرى إلهي أديم حد أصله حصل على خير ذي الوسار هنا madaxweynaha dawladda intii jirta joogta ilaahay ka dhigta dawladda intii jirta joogta alla ka dhigta ilaahay maan ku tuugana ilaahay dawladda intii wadasha kor ilaahay ka dhigta alxamdulilah ilaahay wadi mahadlash dhammaan dawladda soomaaliyeed aan cinnaa madaxweynaha ra-iisul wasaare khayre wasiirada xildhibaanada dhammaantood aadan ugu mahadcelinayaa maanta farxaddeena lama soo koobi karo maadaama aan la joogno maxaabiista laga keenay dalka etoobiya uu ku jiro walaalkay mahad ankaarshe waa u celinaya ra-iisul wasaare khayre maanta dib aan u arkay mar labaad ilaa waa arkaysaa ma is oranayn marna waa la xukumay shan iyo labaatan sano ku xukunnaa maantana dib aan u arkay marka may fadaanaha sacadun lagu bilaawo dadkii un walku odsada lahayna amase godkaan oo labayna hatana hor surinyin marka ununa may odsadaanaha waanu isku muuqufna ena isku qalbinaena dad muddo badan hawad hirinaaday oo hasdarra faaday dhib badan hamarinaena dalka hooya iyo may ogaanayhe dawlad wali eska dhonga ogaani markuu may odsadayhe ani shaqa abuurna nin sameeya oo dawladdaana ku odsadayhe nana shaqaalay marka waxaan leeyahay dawladda soomaaliyeed si wacan bay noo gashay wayna soo dhowaysay waxaan ka rabnaa oo micnihii aan ka doonaynaa dawladda inay micnihii na gacan qabato maanta dadka shacabka ahaa ee u baahnaa baanu nahay in wax la taro marka koowaad dadka soomaaliyeed ee micnihii dalka sii joogay iyo annaga waxaan leenahay maanta annaga ka mudan dadkii maanta wax loo qaban lahaa baanu nahay anigoo ku hadlaya magaca dhallinyarada ee soomaaliyeed gaar ahaan maxaabiista laga keenay dalka etoobiya dowlad deegaanka soomaaliya anigoo magaceeda ku hadlayo waxaan codsanaynaa maadaama aan nahay maxaabiis aad aan xabsi kusoo in badan ku jirtay dowladdu in aanu na sharafto oy na soo dhowayso marka waxaan hadallada kusoo koobayaa dawladda mas-uuliyiinta naga ah ee micnihii dawladdeeda ah ee gacanta nagu haysa iyo godka naga soo saartay waxaan leenahay waxqabad shaqooyin iyo micnihii inayna siiso waxaa jira dadkan badankooda waxay wataan shahaadooyin ilaa tobnaad ilaa sideedaad ilaa dugsi sare ilaa dugsi dhex waan wadan ilaa dugsi sare marka waxaan leeyahay nin walba aqoontiisa isagoo loo tixgelinayo ama shaqadu micnihii qaban kara loo tixgelinayo waxaan dawladda ka codsanaynaa maanta dad iyo dan dal iyo dad toona ma hayno kow nolosheeda maanta kow dhalan in maanta micnihii nolosha nalooga bilaabo
dowladnimadaya eh oo markaasay ummad dhan kuwada dheergu korta maadaama haddii dowlad iyo jarta shacab walba wadankaas isku nool usa helo walwalba markaa baahanye dhalinyarada ayaa inta badan hayen hano kaliftiintii oo dalka kiishiyo ku bahan ama dalal kale laka hirhira ee dhibaatooyinka ku jira dalka soomaaliya muddo labaatan iyo lita sana uun haddaha ku gudubnay soomaaliya kun sagaal boqol sagaaliyo koodii walaa kugu dambeeyey walaa dhaladii dhammaatay hayn hana markaasay iyo qax iyo dhibaatooyin iyo ku noolayeen
dukaanka qalabka dhismeeda guud new star
fadiidole ii miranin qubatay jilaal ombobshay ii gaanjadismilee waoog lankabaar mooge qarbad biyoshay haddu quluwad wadow qaldinya saxnya quminya waarinya may laka qiyaasay may laka qiyaasay may laka qiyaasay nooshii may laka qiyaasay xaajiyow adii bahato inti dabeel koraadii ii dubaysay injeede danseeha ka galay imboqohooti dibadda hasku diiwaan gelin bohooti dibadda inama haska diiwaan gelinay alaab dhisma doonga ahaa dabaqay iskorsaaro dig sii sido faday ma ii darsadaas qalabka dhismeeda adweydiyaasa dukaanka qalabka dhoofa dhismada guud ee new star tuuba qashinahan dhooftay qeybtiya koowadna xamara iyee baaqa tufaasay safar harshay qatartis qatiyoodis qarash qiime geli adoo qabo banoo macawiista qabto irabakiin qobana dukaanka qarabka dhismeeda ee guud new star tu ma seeto kan ha qobay kan ha qobay kaasa qobay kan ha qobay ma karo jubnihi tafaariiqsi faraas ma qaadato walaalay gabaarmoobahay dukaanka qalabka dhismeeda guud niyu isaartuu habta iyo hor qaboy ije galgaalida i garasha kiima ogolaan haba baabuurku ha kor hehe niyo iyayow nabad bahe
waa xagaaga dhugunsidyaal barnaamijka kulanku warsan qodobka kale ka dheegi doontaan oo dhammaadan weliba hoseeya dhinacayo elberde wararka ku koohaya ku waramahayan degmada elberde ee gobolka bokool iyo sheegahayaan in ceelkii khiyaali degmadaasi dadka ku nool iyo iska galeen taasi oo sababtiintay ceelka agabyadii markaa fududaayay iyo markaa iyo gugooyan dadka ku nool deegaankaasi khilaafaadkaas iyo maamulka degmada ceel berde wadan ku qaban ilaa hadda teegin walina sabab annaga teentay bilaanta ceelkaas biyo ka dhaansidaas iyo tuure iyo isku duran waliba guddoomiye waa mas-uuliyiinta maxamed xasan maxamuud oo ku mid ah mas-uuliyiinta maamulka gobolka bakool iyo aan warami idaacadda warsan usoo la xiriiriin waanaan sharaxay dhibaatooyinka ka jiraan degmada ceel berde ee gobolka bakool
waa mahadsantiin marka hore waasiin baan celinayaa radio warsan mahad kadib waxaan rabay inaan xoogaa wa- warbixin yaroo koo kooban dhinacyo badanna adu aan doonayay inaan kaga hadlo aan soo koobo midda ugu muhiimsan waxa weeye manaha waad ogtihiin oo abaaro badan baa iska jira soomaaliya baan oo soomaaliya oo dhan saameeyey marka gaar ahaan annaga xuduud baan ku noolnahay oo inta badan dowladdii koonfur galbeed waa naga fog tahay tii xamarna dee waaba kasii daran tahay dad baa jira niyoo qaxooti ah oo meeshan joogay oo xoola ka dhammaadeen oo aduu maaragtay dadyaw kala duwana xoogaa marka arrin dhinacan maamulka ka soo baxday bay iskugu yara dhaceen dadkii meesha wada deganaa oo adu biyo la cabayay iyo waxbaa maalin way lagu yar dagaalay iyo islaan tuuri xitaa loogu dhuftay sidaas darteed arrintii markaa infectionka halkaa ka dhashay waa xoogaa saamayn ku keenay oo micnaha dadkii riigii shaqaynayay magaalada hal riig bay lahayd riigii fiiladii diinimada dhulka ku jirtay baa la kala jaray oo la kala gooyey mana garanayo markaa uun qiyaas ahaan laakiin waxaan dareemayaa infectionka halkaa ka kacay in ay sabab u tahay micnaha in fiilada diinimada dhulka ku jirta la kala jaro riigii waa jabay magaalada shalay ilaa daraad ii ka horreysay ilaa maanta intaa micnaha waxaa weeye waad garanaysaa dee dad iska abaaraysan oo magaaladii oo tuulooyinkii iyo wixii ceelal waaweyn oo kale maysan jirin hal ceel oo magaalada u jira afar kilomitr iyo riigaa bay ahayd micnaha magaaladu biyaha ay saarayd marka caqabadahaas baa ugu waaweyn waqtiga waxaa weeye oon kaloon raba inaan ku daro
Ah, en midaan su-aal haddaan kaa weydiiyo en waxaa dhahday waxaa la kala jiray diimadii ee diinimadii iyo ceelkii halkii ku yaalay ee markaas saameynta ku yeelatay shacabka ku nool degmada ceelberde yaa kala jaray en diinimadaasi cid isku khilaafsan oo isku gashay sawreyd isku dhacday waa kuma iyo arrimaha horta markay saas kale u dhacaan boliis bay ku fiican yihiin in arrintaasoo kale uu dabagalo boliiska meeshanna waxaa weeye aduu ilaa lix nin iyo waxbaa jiray ma shaqeeyaanba oo waxaa weeye ciidan kale oo ninka guddoomiyaha uu iska samaystay oo dowladdan federaalka military ahaan yacnaha ugu diiwaan gashan baa meesha iska shaqeeya oo ninkaa taliyahan saldhigaa iyo booliiskiisa midna maaba shaqeeyaan marka infectionka micnaha dadka qaxootiga ah oo kala guura iyo wax lagu yidhi yacnaha waad garanaysaa beelo yar kala duwan baa dadku dad yar kala duwan oo micnaha dhinac walba dhinacan xagga hadda xudur iyo noo dhexaysa dadka iyo mid oo xoruhu ay ka dhammaadeen iyo dhinacyadan kale ee wadadan dheer ee xuduudka micnaha dadka degan bay ahaayeen marka adu arrin yaro siyaasadaysan baan filayaa inay iska yar tahay infection marka maamulka ka dhex yimid be micnaha diinnimadaas un ma aqaano waa la kala jarayn baa lowna lagu yidhi kolley bay maamulka qaabilsanaa ayadoo dhibaatooyinkaa jiraana ninkii micnaha guddoomiyaha u ahaa degmadan wuu soo baxay oo waxa weye shalay xamarku ka degay haddana waxaa nagu maqaano ah in xaggiina uu micnaha baydhabo joogo kiiska isagoo taagan oo dadkii micnaha diinnimadaa jaray aan la daba gelin ta kale arrintii biyaha aan la xallinin oo abaar adag baa jirta waa dareemaysaa oo qof kastoo bini-aadmiga uu dareemi karayo yaa jirta iyadoon kiiska aan la xallinin buu iska soo ambabaxay waxaa weeye marka dhibaato adag baa arrintaa ka jirta ma garata waa gartay marka na diinimadii haddii la kala jaray ee dadku ay isku dagaalsan yihiin een maamulka halkaasi joogaa dhahday ee dabagal ma uusan samaynin marka waayo cid markaasi isku haystama maamulka dhexdiisa een arrintaas isku khilaafay mase dadkii deegaanka ah halkaasi joogay bay arrintu taagan tahay maya kolleyba un hadda ee waa la kala jaray fiilada diinnimada oo fiiladan matooqa iyo diinnimada isku xidhiso dabka gudbisay weeyaa la yidhi marka waxa weeye kolley ee hadda ee wax ishor isku hortaagan oo in la xaliyo diidan ma jirto laakiin ciddii mas-uuliyaddaa qaadan lahayd ee yacnaha ay ahayd si deg dega in cid walba lala kaashto nin diinnimada oo dabyaqaan ah oo xudur laga keenay yarbaa laga sheegayay marka ma aysan suurtagelin marka dee in wado kasta ha loo mara ee la xaliyaba ee iyadoon safarra ayna dhicin yacnaha ee ninka meesha ugu sarreeyay uu iska safrin asagoon kiiska biyaha la xallinin qofka bini-aadmiga waxa ugu daran waa biyo riig kaloo la aadayana ma jirto ceelka magaalada ceel ahaan ugu sokeeya oo wax laga dhaansan karana afar kilomitr buu jiraa kolley hay-adahan ka shaqeeya arrimaha bini-aadamnimada iyaga laftooda waa la weydiin karaa riboortkaas oo way iyaga laftoodu way og yihiin waxaa weeye marka okay marka een waxaa igu sheegtay islaam ka mid ah dadka deegaankaas oo ceelkaasi khilaafka ka dhashay dartiida toori loogu dhuftay sidee wax u dhicen bal inoo sheeg tooridaas sidee ku timid yow haweenba adigu waad garanaysaa biyaa lagu yar murmay biyahaas markii lagu murmay kadibna adugu waxa weeye way isku yar gacan qaadeen kadib marka adugu nidaam yaraa laba dhinac oo dhinacan dadkan hadamaha iyo dadkan awaadeenka macnaha yay adugu yar kala safteen marka sidaas buu macnaha iyo islaamtan toorida u gaadhay ma garata waa gardhay marka islaamtu sidee wax u gaareen haddii tooridii ay ku dhacday toori baa kolley gacanta kaga dhacday adu kolley hadda waa la daweynayaa un waxa weeye dib baan kasoo sheegi doonaa sida ay noqoto xaaladeeda hadda dhowr beri wayba joogtaaba ilaa saddex beri iyo saan filaya waa gartay marka een xaaladaha kale deegaanka markii laga hadlaayo iyadoo dhibaatooyinkaas ay jiraan een halkii ceel meeshaas uu ku yaalo een dhowaan wafdi wasiire iyo maamul baa yimid ma u gudbiseen idinku dhibaatooyinka halkaas ka jira yow wafti wasiirada mar horaaba noogu dambeysay xilligaana macnaha way darsin kolley arrimaha jir jira marka arrimo kale oo iyadana warbaahinta aan la wadaagnay baa jiray lafteeda oo arrimihii doorashooyinka oon iyaga laftooda filaynay aadna deegaanka macnaha looga hadalhayay in iyagana maaragtay dhinacan laga sugayay dawladda marka waxa weeyo hadda laakiin de wax macnaha wasiiraa oo hadda shalay iyo maanta iyo daraad midna anu maana maqal waxaa laii sheegaya yar macnaha xafiiskan caafimaadka agaasimo ka socda iyo yaa laii sheegaya macnaha nin xildhibaana oo shalay mar yimid marka kolley ayagaana waa meelay kor kormeereen un baahida biyaha iyo kolley waa lagala hadlay marka waxaan marka arrinta doorashooyinka markaan ka hadalno sidee wax ugu socdaan ma jirtaa diyaargarow iyo maadaama ceel berday ka mid tahay deegaanada la rabo in lagu bilaabo oo hadda bulshadeedana la- la loo sheego in markaasi ayna markaa ay dhici doonto waqtiyada soo socda een sidee bulshada ceel berdi iyo kal- ka- ka waran dareenka meeshaas ka jira aanayow arrintaasi waa arrin ku weyn deegaankan waxa weeyo tacadiyo badan iyo dhibaato badan oo ay macnaha dabyowa ka fog waad ka garanaysaa dowladihii kala duwanaayan soo marnay cabdullaahi yuusuf iyo ra-isul wasaare cali maxamed geedi dowladoodii baa ugu dambeysay maamul meeshan laga sameeyo marka baahida loo qabo intay la egtahay waa dareemi karaysaa macnaha meesha waxay iska noqotay meel goodoona oo yacnaha hogaami koosheedyadii dhaqankoodii oo kale uu iska yeeshay macnaha ninka qofka maamulka meeshan ka ah oo dowlad yacnaha looga dacwoonhayo balasaab ama guddi fulin oo gobol oo intay imaadaan qiimayn samaynhaya oo macnaha wixii khaldan ka saxeeya aysan jirinin oo gobolkii annaga aan gobolaan iska kala nahay ama ay iska tahay yacnaha qofkan in uusa macnaha kursina ku gabanayo cid xukuntana aysan jirinba wasaarada arrimo guud oo heer ismaamula warkeeda tu federaal warkeeda marka hadda iskuulkii degmadu ay lahayd wuxuu xidhan yahay muddo ka badan hal sano ama ama lix bilood dan buu xidhan yahay macnaha kalooraa ka dilaacay deegaankan oo loo alteeyay goobta iyada ahayd in macnaha marka la wareejiyo oo iskuulkii la helo iskuul kaloo lagu shaqaynayo ama goob kale la shaqeeyay marka muu hadda ilaa muddo sideed bilood oo iskuulkii degmadan ay lahayd oo xitaa xilliyadii burburka ee hore xitaa cabdilqaasim iyo xilliyo badan iska shaqaynayay siduu ku shaqaynayaba wuu banadan yahay waa arrin ayadana taagan oo caqabadeeda leh oo micnaha dowladda koonfur galbeed aan ugu baaqayo na weysiinayo micnaha in bal iskuulkaasi si deg dega caruurtii yacnaha lagu mashquulin lahaa ay maaragtay banooni iyo waxyaabo lamid ah ama laftooda fikirro kaloo nabadgudba ay qaadan karayaan arrintaana micnaha dowladda koonfur galbeed inaan la wadaagon ka codsano bal in macnaha iskuulkaasi hay-ada umraa iyo ayagu si toosa u sameeyaaba iskuulka in la furo waxa weeye marka arrinta xagga doorashada ah oo hadalkaadi hadda ku waa arrin ku weyn deegaankan waana arrin aan ka codsanayna koonfur galbeed inay derdergeliso sida ugu macquulsan oo ugu ama suurtagalka ah in iyada iyo meelihii kale ee koonfur galbeed degmooyinkeeda ka mid ahaaba si cadaalad ah in insha allahu raxmaan sidaa rajeynaya ay uga dhacaan okay marka ugu dambeyntii deegaankaas in badan waa ku nooshahay taariikhdiisna waa haysaa dhibaatooyinka ka jirana waad ka wada haysaa maxaa deegaanka ama degmada ceelberde xal u noqon karaa ay dhibaatooyinka kala duwan haysataa adoo u arkaya maxay kula tahay maanta ceelberde dhibaatadaasi way ugu bixi kartaa is leedahay iyago dhibaatada oo ugu badan horta weel manaha salkaa laga hunkaa elberde xalku wuxuu yahay in uu macnaha la xoojiyo arrinta ah in maamul yacnaha aragtida koonfur galbeed iyo midda federaalka oo aragti shacab ku salaysan fulinhaya in la sameeyo oo yacnaha focuska la saaro koonfur galbeed kuwa ay xukunto iyo gaar ahaan dowladda dhexaba waxaadna moodaa inta badan dowladda xamar inay ku mashquulsan tahay un ba- ba- macnaha bartamaha ee soomaaliya iyo dhinaca koonfurta ama si koonfur galbeed oo iyada lafteedu xamar un ku mashquulshan iyo meelo lamida marka in degmooyinka ahmiyadda la siiyo maamul aragtida koonfur galbeed iyo midda federaalka ee uu madaxweynuhu ku yimid ee aragtida shacabka ku tilid fulinhaya la sameeyo lana derderg lana derdergeliyo howlaha doorashada gaar ahaan la ilaaliyo inuusan dhicin musuq maasuq oo micnaha loo geliyo talada iyo awoodda waasiyadii dhisay waxaa weeye midda dhexe ee toddobaatan iyo shan tahay oo kale iyo midanba in aa macnaha nabadoonada iyo dadka shacabka si wax midho dhala wixii ugu noqdo in halkaa uu ka yimaado ee aysan noqonin wax yacnaha dhegta ruux loogu sheegay ama laaluush iyo waxyaabo lamida midna aysan dhicin oo anigan hadlaya iyo cid kastoo imanaysaba ay ku timaada nidaam sharci ku salaysan si berrite ay u noqoto yacnaha wax midho dhala uu mar walbana transparentina ay ji- ugu jiro oo meel walba dadka doorashada wada iyo cidda la geynhayo maamul aan la qiimeynaynin oo shan sano lix sano ka badan iska joogo oo maamul qiimeyn aan shacabka waxba la weydiinaynin oo iska takrisanaya soomaaliya oo dhan ku baahay marka waxaa weeye arrinta aan oo su-aasha codsigayga ugu dambaysa hadalkayga aan jecla inaan ku gabagabeeyo midda
weliba haykaasiya xasan maxamuud oo ku mid ahay mas-uuliintii hore maamulka degmada ceelber waa maamulka gobolka bokool warmaayi idaacadda raadiyaha warsan oon ku hadalahay dhibaatooyinka ka jara ee gobolkaasi bokool gaar ahaan degmada ceelberde
daynab intay ku qoytimay daarudawa hosbitaalnamay daahir adiin intaan jeed daarudawa hosbital sumay daarudawa hostal leyli leemay foola isbitaal daawo yaadhu wamay way diin diriko diinlay bilaawshaba doohay doowalkiin tarow haaya damiinima lanki diidow dugsi galay safar lanki ka daaytano hunguri weydiisiday cudur lanki iska dareemano deeroy daarudawa hosbitaal dadaal waljarwa ilow ka daramowkana alla iskule da'yar i bilaan dogow i ariirdhatiyo bushu walaagi dadbaka dhiyow wal alla diidimaa udurada guud kulisho walsiinkuku daaweeye ankudayma doronaateen daarudawa hosbitaal doctor alunle ilmisay alla deersiyey waaye aragnimo ka darsadii dr maxamed maxamed abshira'a meele diyaarkinka ee iyo weliba indhomalkii dayaayo gaallangnamaykii dadaaro kumbuyuutaro caalami ah oo jirooda degdeg ka sheegayaan sida altrasom biochemistry ikan shaybaarka c b c ya meele diyaarkinka ee hore indeera daarudawa hosbitaal daarudawa hosbital farmashiise diyaara daawooyin casri ah oo noocyaalkii inkadi dambeeyeen eh digtooro yurub iyo eeshiya qalankaas kula duwena degdeg adan ku daawaysadaasoo farmashiga daarudawa hosbital diyaarkiinka ee dadweynow hodhandeera dawownamo walka dandarooway dadnamana antii adafiyawtuwa aman udurka ha ku duduubo sariirtiba ad ha ku deguwayte gaal dilaafka dhiihan doonka lafaashay daleelahas lafoofan wal adadeerasa male antii udurka kiin dabar gooyna ada isku dabar gooyi dareera diigsoy daarudawa hosbital walba ay doosiinka dadaahine daarudawa hosbital isbitaalna ka deebsaday dad badan ka daawaysadeena deeq allasheen
waa hagaag dhegeynsadayaal barnaamijkii kulanku warsanna ayaa ku guda jirna qeybageed dhexe ayaana hasla deernin barnaamijka kulanka oo ka sidoo kale waliba ka dheegi doontana laamo amniga dowladda soomaaliya iyo waliba kulanku weladana magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya kulankaas waliba markaa lanku hadalay ama lanku gorfeeyayay laamo amnigiiyo sheegeen in ganacsatada soomaaliyeed ku nool ama ka howlgalaasoo gudaha dalka soomaaliya canshuuraadka iyo sihayan xarakada al-shabaab hay-adda amniga iyo sheegtay intii ogaadeen in beese ganacsatada iyo sihayan al-shabaab dhibin markaa aan jeesida shacabka soomaaliyeed waa sidii hadalkan dhigeen wasiirka amniga dowladda federaalk soomaaliya masar slow iyo sidoo kale taliyaasha laamo amniga nabasugidda boliiska iyo sidoo kale waliba goobroog ku hayana saraakiisha ciidamada shargadisan iyoonaan ku hadalaayeen haddaba waar saxaafadeedka ama waxyaabaha markaa aan ku muhiimsanayay iyo lo warbaahinta la wadaagan yahay tisdatan
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم إن وحرمنا عاوي شركة جرايد إن أنكو قبنو مقالة مقدشو إن شركة وقوان أي كسو صارين قولها وزيرة دا تدح التوانك بيشة أي وكسو صارين مقالة كسمايو warbaahintii way heshaan umaleena laakiin somehow internet xumada jirta magaalada ay saamaysay sidoo kale maalintii khamiista hadda lasoo dhaafay golaha wasiiradu ay ku celisay shir jiraad shirkaas wuxuu ku saabsanaa waxaa beryahan caada laga dhigtay in dadka soomaaliyeed shacabka ku nool meel kastay joogaan magaalo kastay joogaan in ururka nabaddiidka ee shabaab ay lacaga baad ka qaadaan iyagoo lacagahaas magacyo badan uu kala yeray zakawaad inay dhahaan sidoo kale taakuleynta mujaahidiinta iyo magacyo badan marka sidaas darteed dowladda soomaaliyeed indhaha way ka qabsan weyday arrintaas go-aano cadaa golaha wasiirada laga soo saaray go-aanada dhowr qodob waaye meydii waan siin doonaa hadduu ilaah yidhaahdo mar dhowna waxaan rabnaa inuu dhaqan galo marka haddaan laba iyo saddex ka sheego go-aamada waxaa ka mid ah waxaa dembi ah ama mamnuuc ah nooc kasta oo taageero lagu siinayo nimanka argagixisada ah sida ganacsi siyaasad qarinta meel lagu qaranayo shabaab qoodintooda barbar istaagga la xiriirka la shaqaynta niyadu dhisidda ama moraalu dhisidda marka waa mamnuuc dowladda soomaaliya mamnuucay tiri waxaa tallaabo sharci waafaqsan laga qaadaya cid kasta oo ururada argagixisada ah u aqoonsato maamul jira sida inay u xukun tagaan waa la soconaa dad badan soomaaliya u xukun tago kuna qanacsan xukunkooda arrintaasna waa mamnuuc qof uu aadi karo xukun ma jirto sidoo kale qof la shaqay kara ma leh sidoo kale waxaan rabnaa hay-adaha isgaarsiinta inaan halkan ugu dirno go-aanka golaha wasiirada ay gaareen waa mamnuuc inay u xawilaan lacagaha sida e v c balaaska saad imaal iyo inta kale oo jirto iyadana sidoo kale waa mamnuuc inay wadaar gagacsada ay hoolaas u fududeeyaan waxaan rab- rabnaa sidoo kale bangiyada xawaaladaha ayagana waa ka mamnuuc inay xiriir la sameeyaan ee lacagaha u qabtaan ama ay akoonnadooda bangiyada ay u hayaan waa mamnuuc waa go-aan dowladeed marka arrintaas waxaan rabnaa markii wareegtada briminska ay soo baxdo in siduu dhaqsaha badan la fuliyo go-aankaas waxaan kaloo ogsoonahay dadka soomaaliyeed ee joogo soomaaliya oo dhan gaar ahaan muqdisho inay u tagaan si ay lacaga u soo bixiyaan tooroboro iyo beriida iyo meelo kale ay ku nool yihi- ay degan yihiin nimanka al-shabaab waa mamnuuc cidda lagu ogaadeen tallaabo sharciga laga qaadaa hadduu ilaah yidhaahdo n waxaan rabaa kaba dambeys arrintaana waa go-aan ay gaareen golaha wasiirada marka waxaan rajeynaa ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan ma aha muqdisho oo keliya meel kastay joogaan inayna gacan la sameynin ay gacan saar la yeelanin aan rajeynaa sidoo kale waxaan faraynaa dadka waa la soconaa la shaqeeyo ururada al-shabaab lacagtaay ka dha- qaataan ummadda soomaaliyeed ay ma- ay ka boobaan ganacsiga loo loo gelshaa waa la waan daba taagannahay idan tallaabo sharciga laga qaadaa qof ganacsatada soomaaliyeed waxaan u digaynaa ma wada ahan laakiin qaar ka mid ah inay ururada al-shabaab lacagahay qaadaan ay ganacsiga soo gelshaan taasna waa mamnuuc waana mahadsantihiin taliyayaashaan wax kusoo wareejinaa assalamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
waa xigaag kaasoo bahay wasiirka amniga dowladda federaalk soomaaliya oo markaa usoo warbaahinta ku hadalay islamarkaana usoo warbiyay sida ganacsatada iyo xiriirka ku dhexeeya al-shabaab canshuuraadkiisa ee wasiis hadalkan dhikay weli barnaamijkii kulanku warsanyaa ku guda jirnaa khiyaartaha sharafta leh qodobada kale kulanka warsankadha ugu doontaan uu dhammaadin weliba ku mid ahaa heesadii wasaaradda arrimaha gudaha markaasi kajartiya la xaliyay iyadoona brofeor yaxye uu sumac islaamiyey shaqaalaha wasaaraddaasi heesada wasaaradda arrimaha gudaha ayaa weliba la xaliyey kadib markii madaxtooyada xildhibaano ku tirsan baarlamaanka dhexda markaasi qobdeen xaaladda dharatii xilka qaadistii xogayihii joogtada wasaaradda warar- war- wararka uuna helaan yee sheega inta sii hoose arrintaasi laka dhammaayay kadib markii madaxtooyada iyo samayti dadaallo laka xaliyay xiisada islamarkaana si markaasi sikala gaar ee markaalana la shiri dhinacyada xiisada dhamartay wasiirka amuuro guda wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka soomaaliya cabdi faarax jux ayaa horey inka adkaysaday wareegtadii uusa shaqada kaga roojiyay xogayaha joogtada wasaaradda masar yaxye cali ibraahim kadib markii wasiiru dowlaha wasaaradda wasiir ku-xigeenka iyo su- iyo haddaba saareen warqad kale lid- waa lidiku ee islamarkaana sharci daro ku tilmaamay shaqo joojinta laga sameeyey agaasimayaasha waxyaha shalgadisan wasaaradda arrimaha gudaha iyo weliba markaa taageerana shaqo joojintii usa sameeyey wasiir juuxa taasi ee wasiirka usa heli kalsooni mas-uulkan ku tirsanna wasaaradda arrimaha gudaha iyo diiday inuusa magaasha laga sheegay warbaahinta heysada shalay weliba markaa ka dhalatay shaqo joojinta xogayaha joogtada sulux laka dhamaayay waa silaax ee iyadoona raabtan xafiiska fadheedii xogayihii joogtada la magacaabay master cabdulaahi maxamuud xasan ashari xogayihii joogtada shaqo joojinta laga sameeyey sheegay inuu sumac salaameeyey shaqada islamarkaana aqbalay xilka qaadistii laga sameeyey wararka qaadiya sheegtay yaxyo la ballan qaaday xilkala la magacaabo doono iyadoona maalmaha socda si rasmi xilkaasi lanku wareejii doona waa khilaafkii ku horeeyay ee ismarkaasi dhexgala wasaarad ku tirsan xukuumadda ra-iisul wasaare kheyre waana shaki geliyaasi sida mustaqbalkan wada shaqeey doonana xildhibaanada wasaaradda arrimaha gudaha sida wasiirka wasiir dowlaha iyo wasiir ku-xigeenka mar haddii iyo markaasi shaqo iyo gashal dambeyna islamarkaana iyo injirna sharci shal hagow barnaamijka kulanku warsan iyo dhugunsada ay tan war weli
وكذلوا بو يوسف
warshada isboonyada baay iyo bakool بسمو واكو واكو واكو سيد جولري جديد ما روايته يكي سيد ابو ها allah joodarayaalkii aan mar kasta ka hilimoodayo daris dhan lahagadi mar kasta baan hilimo ka aragay qalbigaya ogaaytay may keenka duubane ويبا وكلها كو هلما ميدان ma ayin حرام درهم كلمه
balanin dhalatay
gaga dhegeystayaal guud ahaan barnaamijkii kulanku warsan isin kula socoteen idaacadda raadiyaha warsan hamiinamadun iyo antaa ka gebagabeeyaana barnaamijka anoo cabdiqaadir maxamed muwar cadde yaasiin saar islamarkaana intasin kula daraysa waliba in farsameeyay bilaal hilaal intuuna barnaamijka kaanka lamid reedan ku kulmi dognaa khiyaarta sharafta leh walisiinku tabaana sidaas iyo ammaano allah wasalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu nabadgelya